kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadi haysnaa ee magaalada jowhar toddobaadkii bahadahaan oo kale ayaad noogu barateen inaan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka toddobaadkana waxaan kusoo qaadan doonaa xaflad lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariim waxaana kasoo qaybgalay munaasabadda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle cilmi udiin macalimiin arday iyo waalidiin ee u diyaargarowa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxay la socodsiin doonta intuu socdo anigoo ah sahre cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki munaasabadan ayaa ahayd mid lagu dhiirigelinayo ku dhowaad soddon iyo kow arday oo dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka kuwaas oo wax ka bartay madarasatul al cilmi wal camal ugu horeyn ardayda ayaa soo bandhigtay ayadaha qur-aanka kariimka iyo axaadiis ka turjumayso waxyaabihii ay barteen
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لآله إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى أني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى
وقال الشافعي بقدر القدر تكسر المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العزى ثم تنام ليلا يغوص البحر في طلب الليالي ومن أراد العلا من غير كد أضاع العمر وقد أضاع العمر في طلب المعالي وقد رفعنا الله بذلك ونسأله أن يرفع قيمتنا ويرفع مقامنا ويرفع مقامنا في الدنيا ويرفع مقامنا في الآخرة كما رفعه في الدنيا إنما طلبنا العلم لوجه الله ثم لنفلح والدنا وأساستنا وجميع الأطقاء من التربوية وجزى الله ب... وجزى الله والدينا كل خير لأنه تكفلنا ووضع عاتقنا مع ومع ذلك ليجزي الله خيرا كله ليجزي الله بإذنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
hagaag markana waalidiinta iyo macalimiinta kasoo qaybgashay munaasabadda ayaa dhankooda soo jeediyey hadallo dardaaran ah Eh, alxamdulilah waxaan hambali u dirayaa dhammaan ardaydii ee maanta qalajibinaysay waxaan leeyahay hambali aa idin leeyahay Eh, hore u socda maxaa yeelay waxaad tihiin mustaqbalkii dalkaad tihiin waxaa kale aan u dirayaa hambaliyo macallimiintii ku soo dadaalay ee waktigii badan geliyey ayagana waxaan leeyahay hambaliyo tan saddexaad waxaa u dirayaa waalidiinta khaasatan maamooyinka Ee, lafdhabarka bulshada waa mu- waa dumarka Ee, waxaa laga rabaa mar walba inay ka warhayaan ubadka maxaa yeelay ubadku waxaa mas-uuliyadda kow saaran tahay aabuhu laakiin inta badan maamaday saaran tahay insha allahu tacaala maamo waxaa laga rabaa ubadka inaad ka warhayso insha allahu tacaala in lagu daynin mas-uuliyadda keliya macalinka maxaa yeelay macalin keligii wax ma baro ardayga waxaa laga rabaa inuu micnaha laba dhinac laga maro micnaha dhanna waalidka ay soo adkeeyaan dhan kalena macallimiinta markaas ayuu ubadkaa wax ku baran doonaa insha allahu tacaala marka jazaakum allah khayr insha allahu tacaala waqtiga isku yar qalbatooyinkaas insha allah kusoo goobaayay jazaakum allah khayr dhammaan waa mahadsantihiin idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan war badan ma galaayi war waxooda waxtara horaa loo sheegay maadaama leer kalamateen kalamateynkaan sheegaynaa waxaan aad u mahad celinayaa naha aan waxaan aad u mahad celinayaa waalidiintii ilmaha inaad wax barta ka shaqaysay iyo macallimiintii waxaan u mahadcelinayaa boqolkiiba laba boqol ama boqolkiiba boqol aad u mahadsantihiin saan iyo si kasi fiican igala rabaa nin kastoo waalid eh waxaa loo baahan yahay inaas macnaha ilmaha waxbarashadooda ku dadaalo oo macnaha een, ogaado ilmaha wax way barteen keliya ma aha waa sida loo sheegay waxbarashada waxay u baahan tahay dabagal iyo socod waxaan kaloo salaamaa wixii mas-uuliyiin ee si kastoo yihiinba hadday dhallinyaro tahay hadday eh, saxafiyiin tahay hadday culummo tahay hadday nabadoonno tahay hadday tahay mas-uuliyiinta gobolka shabeelle dhexe een, mar kale waa idin salaami bacda salaan war badan wardi noqon maayo Een, dardaaran waa noo taas waalidiinta markasta waxaan ku celinaynaa inay ka shaqeeyaan wanaagga ilmaha xafladan maanta waa xaflad aad u qurux badan ee no- no- mudan in lagu dayasho mudan waa xaflad aad u qurux badan waxaa soo qalin jebiyey caruur yar yar ee aan dhalnay ee dhalinyaro gabdho iyo wiilal ah maasha allah tabaaraka allah Een, khudbadan horeyaa loo soo khudbeeyey wixii fiicna horeyaa loo soo sheegay inaan kusii dheeraado ma rabo khudbaa lagu jiraa waxaan leeyahay macallimiinta ayaan dardaaran u soo jeedinayaa macallimiinow ardaydan waa ardaydiina waa caruurtiina waa walaalihiin waa wiilishiina iyo gabdhahaba waxaan rabaa in si hadar la-aan ah wax loo baro sababtoo ah caruurtan hadda waa uwixii soo koraayey ee waddanka annaga hore aan wax u soo baranay alxamdulilah rabbil caalamiin laakiin ubixii anaga dambeeyo waalidiinta ayagana aaday u dadaaleen waxaana sii leeyahay inay ardayda ay ku tarbiyeeyaan inay waxbarashada ku dadaalaan hadday ardayda ay dugsiga ka yimaadaan ama iskuulka ay ka yimaadaan inay waalidiinta ay yidhaahdaan maanta wixii lagu soo dhigo oo cashir eh itus ama naqtii ku sameey habeenkii oo kale intuu cunuga facebook iyo whatsapp iyo iyo instagram iyo iyo ku mashquulinahay iyo tiktok waxaa la rabaa hooyooyinka waalina oo aniga aan kamid ahay hooyooyinka toban boqolkiiba boqol ayagaa guriga mas-uulka ah aabbaha wuu maqan yahay shuqul ku maqan yahay guriga inuu wax kaanina xataa macquule laakiin caruurta waxaa warkaayo hooyo hooyo waxaan rabaa caruurtooda inay si fiican ay u tarbiyeeyaan ee madarasada loo dhigaayo mar walbani ay ku intixaamaan ay yidhaahdaan maanta cashirkan ila soo dhigin aan arkno aan fiiriyo imtixaan inay ka qaadaan marka aadaa u mahadsan tihiin maasha allah tabaarakallah xafladaan sida quruxda badan loo soo agaasimay Een, macalin cabdallahina maasha allah tabaarakallah waa macalin aad u wanaagsan ardaydiisa jecel macallimiintiisa jecel dadkiisa jecel waxaan rabaa in la sameeyo kudayasho kudayashay mudan tahay waxaan isku dardaarmaynaa in aan ku dadaalno waxbarashada kari- kariimkul ilaahay wuxuu yidhi ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay in qofkaan wax barin ee tahay qof ama oo kale marka xagga diintan waa la iigu fiican yahay maasha allah tabaaraka allah aan ku dadaalno inaan caruurteena wax barno iyo caruurta soo korayso in aan gacanta ka qabno cunuga in lagu oo lagu tarbiyeeyo inuu wax barto marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa eh, maamulka iyo macaalimiinta ee macadka ee madrasatul alcilm walcamal Eh, macadkaasoo soo saaray ardaydan qiimaha badan leh xambaarsan kalimaadka allah waana wax lagu farxo oo arday wiilal iyo gabdho isugu jiro in maanta munaasabadooda aan ka qayb gelayno marka macaalimiinta iyo maamulkaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalka aad bixiseen mirahoodana waan dareemaynaa waana arkaynaa ilaah idinka ajir siiyo Eh, waalidkaan haddii ardaydan maanta haddiisan waalid jiro lahayn halkaan ma aysan ahaan lahayn oo waxaan dareemaynaa guul weliba oo la gaaro guushaas waxaa lafdhabar u ah waa waalid haddiisan waalidka ardayga soo ogolaanin iskuulkii dugsiyada u soo dirin guriga laga soo diyaarinin macalinka arday la soo diyaari ayaa loo keenaa marka waa maamada khaasatan waa ubadka ama barbaariyaha koowaad ayagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo dadaalkii iyo juhdiga aad bixiseen maanta waa haysatiin miraheedii oo maxaa yeelay ubadkii aad soo diyaari jirteen madaarista u soo diri jirteen macalinka mar waliba ogala xaajoo jirteen ayaa maanta miraheedii haysatiin marka waxaan leeyahay allah aniga ajir siiyo maxaa yeelay bini aadamka marka alla markuu dhinto amalkiisa wuu go'aa ilaa ay saddex maahine saddex ayaa laga soo reebay saddexdaas waxaa ka mid ahaa waalid ka tagay wiil wanaagsan oo u soo ducoynaya maalinta qiyaam markii la gaaro waalidkaasi camalkiisu uu soconayaa ilaa iyo cunugiisii uu wanaagsan yahay isagana uu wanaagsan yahay marka waxaa ka mid tahay waalidiinta ilaahay markaasi dembiyadooda dhaafaayo ajir heli doono waxaan kaloo rabaa in ayagana markaasi sheeg oo aan kelimad u jeediyo ee, marti sharafta qiimaha badan leh ardayda marka ay sidaan oo kale ay qalinjibiyaan anaga sida soomaalidaan waxaan samaynaa ilmaha madaaristii ama dugsiyadii qur-aanka waan ka reebnaa oo waxaan dhahnaa iskuulaha aadaano bes waayo qur-aanka uu qalinjibiyey laakiin ardayda waxay barteen qur-aanka taxfiidkii ay barteen way xifdiyeen waxaa ka dhiman macnihii inay bartaan haddaysan macnaha baranin waa dameer malab fuulo oo aan malabkii sheeg macaanidiisii aan xambaarsanayn soo marka cunugii broseska ama waxa laga rabiso oo u noqdo ama yoolka u gaaro maanta wuxuu bartay qur-aankii u xifdiyey biri waxaan rabnaa inaanan ka reebin iskuuladii madrasadii aan ka reebin oo aan dhahin cunugu uu qalin jibiy bas waaye ba hadda aasaas u tahay qur-aanka ayuu micnihiisa lafdigiisii bartay micnihii ayaa u dhiman micnahaas waxaa la rabaa marka macalinka iyo waalidka inay ka shuureeyaan isla jaangooyaan ee wakti samaysaan iyadoo aan waxbarashada kaloo maadigan aan laga reebaynin in wakti la siiyo macalinka oo lagu baro markaas tafsiirkii iyo culuumtii diiniga ahayd noocyadeeda kala duwan taasina waxaa ugu dardaarmaya ustaadka wuu joogaa waalidiintana way fadhiyaan oo aan raba jaaniska inaad uga faa'iidayso waxaan leeyahay marka hambalyo hambalyo waxaan leenahay marka mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo hambalyo ilmahan aan dhiirigelino mar alla mar alla marka wixii wanaagsan sheegaan maanta waxaan arkaynin ayagoo had- nashiidooyin akrinaayo oo wax badan qur-aan akrinaayo haddana haweenka iyo mashaayikhda way iska fadhiyeen waa inaan dhahno allahu akbar takbiir inaan dhahno maasha allah inaan dhahno waxay u noqonaysaa ilmihii taadiid iyo sheeg iyo dhiirigelin ayay u noqon hagaag maamulaha madrasatul alcilmi walcamal cabdulaahi xuseen malaaq towbaha ayaa ka warbixiyey aas-aaska dugsiga iyo heerarka uu soo maray darasada bifadli illaahi tabaaraka watacaala waxaan aas-aasnay wakti xaalku uu adag yahay misena maaragtaale dadka aan islaan way u baahan yihiin diinta ilaahay tabaaraka watacaala diinkiisa barashadiina walidaalika darasada waxaan aas-aasnay labada kun iyo sagaal waxaan aas-aasnay waa labada kun iyo sagaalkii waa waxa weeyaan labada kun iyo sagaalkii ilaa yoomina haada ay madrasada noo aasaasan tahay Een, waxaa ka qalan jebiyey ee, dafcadii koowaad waxay ahayd toddoba iyo toban arday dafcadii labaad waxaa ka qalin jebisay kow iyo labaatan arday dafcadii saddexaad waxaa ka qalin jebisay kow iyo soddon arday dafcada afaraad ee hadda aan fadhinana waxaa ka qalin jebisay siddeed iyo labaatan arday waxaa halka fadhiya saddex arday oo ku jirtay dafcadii hore ee hadda ugu darnay shahaadada si ay u qaataan Darda- saa darteed waxay noqdeen kow iyo soddon arday ay hadda noqdeen laakiin hadda waxaa inoo qalin jebisay صد- سديد إلى اللباتن أرضي بفضل الله وبرحمته ولذلك حالدا إيو مرحلدا أي صامرتي دكتور وحوك صوب اللوضي أو الحمد لله هذا نوح مريا جينجر wuxuu marayaa jiingad ayuu marayaa walidaalika insha allahu tacaala een, waxaana u sababa idinkaa u sababa madrasadu shan iyo toban sano ay aasaasan tahay waa shan iyo toban sano dhalatoo dhammaato ayaa afartaa dufcadood ilaahay fadligii ku qalinjibiyeen dad badanna way ku najaxeen alxamdu lilah saa darteed idinkaana ka markhaati ah een, wujuhdiina iyo yani dadaalka aad bixiseen ilaahay idinka awaalmariyo waxaa kale oo yani madrasada ay ku xeeldheer tahay inay insha allahu tacaala dadka tacaawun badan iyo dadka culayska yani waa dareemi kartaa nin mucalima waa mucalimku waa sida hooyo oo kale hooyadana waxay isku wadaa wiilka kiisa madaxa adag iyo kiisa yani wanaagsan way way isku wadaa mucalimkana waa sidaas marka khaasatan madrasada alcilmu walcamal ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha khaaska ilaahay ku da madrasooyinka wax ma dheero madarasooyinka kale waxa laga barto unbaa laga bartaa qur-aanka kariimka madarasooyinka kale laga barto ayaa madarasada alcilmi walcamal laga bartaa ducooyinka madarasooyinka kale laga barto ayaa madarasada alcilmi walcamal laga bartaa tarbiyat lislaamiya ee laga barto madarasooyinka kale ayaa madarasatu alcilmi walcamal laga bartaa laakiin waxaan isleenaha waxa keliya ilaahay nagu naxariisanaayo oo ugu dhaqdhaqaaqayna waxay tahay naxariistaan u naxariisanayno dadka danta yar iyo dadka yani aan xoogo xaalkooda ilaahay ogya subxaana watacaala naxariisa ugu naxariis intaasuu ilahay noogu naxariisa nabiga alayh salaam wuxuu yidhi dadka naxariista ilahay waa u naxariista marka warka ayaanu kusii dheeraanin kolle xogta madrasada waa sidaas waxaan aasaasnay labada kun iyo sagaalkii ayaan aasaasnay madrasada waxay inoo dhisan tahay shan iyo toban sano shan iyo tobankaas sano ilaahay fadligii waxaa ka qalan jibiyey intaa arday ee aan tiriyey sanadkii koowaad yani yani dufcadii koowaad aan dhaho waxaa ka qalin jibisay waxaa ka qalin jibisay ilaa iyo toddoba iyo toban arday ah dafcadii labaadna waxaa ka qalin jibisay ilaa iyo toddoba iyo labaatan arday ah dafcadii saddexaadna koob iyo soddon arday dafcadan hadda aan joognana waxa weeyaan sideed iyo labaatan arday haddaan isku daro waa boqol iyo saddex arday bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu walidalika alxamdu lilah ilaahay waa ku mahadsan ilaahay waa ku mahadsan ilaahay waa ku mahadsan xiiladayda ma aha awoodaydana ma aha caqligaygana ma aha cilmigaygii garaadkayga ma ahine waa ilaahay fadligii subxaanahu watacaala idinkuna waalidiine aadad ugu mahadsan tihiin sida aad diinta iyo dadaalka diinta aad u taageeraysaan iyo yani maaragta fikirka badan iyo juhdiga dadaa yani aan seexanin maalmaha dadaa aanan hurdin dadaa waktigoogii bixiyey dadaa duco waday dadaa dhaqaale bixiyey intaasoo dhanna maanta farxaddii waakaas waa haysataan waxaan leenahay qidutum wataaba mamshaakum وتبوأتم من الجنة منزلا الله نجا أقبله سيد هلكان أقولنا جنة الفردوس على الله أقول ليه qaybihii dambe ee barnaamijkan isla soo gaarna qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabada oo soo xiray ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ardaydii macalimiinta madarasatul alcilmu walcamal
wixii towsiya ama dardaarana waxaan u jeediyey walaalaha aynu martida ah waxaan kaloo waxna fahamsiiyey ardayda khayr allah siiyo oo macalinka soo barbaariyey oo soo tacliimay oo soo dhisay qur-aanka say u akhriyeen iyo nashiidooyinka qalbiga ayna aada u bedelay marka waxaan leenahay insha allah ardaydaasigan allah xifdiyo macalinkana allah xifdiyo waalidiinta ku soo dadaashay inaa u ogolaadaan la geeyo madaaris waxbarasho iyagana waxaan leenahay insha allah dembiyadooda allah qaado Ee, hal dardaanaa rabaa insha allah hadalku badirabo Ee, maanta waxaan joognaa saa dareemaysiin zaman oo qariibaan joognaa rasuulku wuxuu leeyahy salaatu allah wasalamu calayhi khayru lquruuni qarnii uma yaluunahu uma yaluunahu meeqa qarni oo soo dhaafay maanta waxaan joognaa kun afar boqol afartan iyo lixaan joognaa marka insha allahu ee, dardaaranka waxaan ujeedinayaa awalan dardaanka ugu horeeya waalidiinta maanta waxaan batay arday kasto inuu u taliyo waalidkiisa markuu soo gaaro toban iyo laba sano ama toban iyo saddex sano wuxuu leeyahay waxaan rabaa mobile airphone aan rabaa kun iyo abafow jooga mobeelkaasaa loo sacinayaa ama la weydiinayaa dadka qaraabada ah ama waalidiintiisa qayb ka mid ah taleefonkaa loo soo gadayaa wuxuu ku samaynayaa dadkii wanaag ku fiirina dadku xumaan ku fiirina waxaan aragnaa markii la keeno madaaris ardayda u imaada subaxdii badanaa waa dhafarsiyiin macalinka ha hafamasii waadin caanku dhafaraa ku jiro markii la yidhaha warsaaki casharka xali loo oo kugu dambeeyey hadda waa soo sheeg bal soo aqri markii tiri wuxuu ku leeyahay macalin waxa waa yar waa wax badan ayaga qaldane xali waxaan ku jiro ku leeyahay musalsal aan fiirsanay marka arday waalidiinta waxaan kucodsanaynaa maanta waxaan wada soconaa dhammaantayn aakhiro aakhirin waxay u baahan tahay in laga tacabado rasuulku wuxuu leeyahy salaatu wasalaamu calayhi addunyaa masracatu alaakhira adduunyadu waa beerta loo tacbado aakhiro marka insha allah aakhiradan alla noo hagaajiyo aakhiradan raasana insha allah imaana tacliimno waalidiinta iyo mucalimiintana insha allah inuu isku xirnaadaan insha allah waan aad u raadino ardaydana insha allah ilahi waxaan u baryaynaa inuu soo hanuuniyo ilaa gaal waa naga caqli badiyey waxyaala badan oo noo keenay marka in ka fogaano waxyaalaha sharta ah u cararna meelaha khayrka insha allah nafteeda iyo naftiina waxaan udaarnaa in ilaahay ka baqno ardaydaas aynu soo dhisno waa ubaxa waddanka oo mustaqbalka ah in ku tarbiyayno diinta ku tarbiyayno insha allah waalid kasto ha ogaado insha allah macalimiintana waxaan ku dardaarmayaa ardayda insha allah inay kula dhaqmaan si wanaagsan aynu u tacliimaa u ta- u baraan sidii ilaahay ugu talagalay rasuulku noo sheegay salaatu llahi wasalaamu calayhi marka insha allah wasiyadeed intaasaan kusoo gobgoynayaa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وقال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد آه، قرآنك برشديسة iyo qur-aanka dabiridiisa fadaaisha ay leedahay horay ayaa looga soo hadlay oo dad badan oo culummo ah iyo sidoo kaleba ardaydii ee, maanta oo dhan noo sameynaysay bandhiga quruxda badan qur-aanka nagu dul akhrinaysay ayaa in badan inoo sheegay sida uu qur-aanku fadliga uu leeyahay in la barto iyo karaamada ku jirto aayadda ugu horeyso hadda aan ku furfurtayba qofka bini aadamka horta shay markuu rabo inuu qiimeeyo waxa uu ku qiimeeyo waxaa waaye shaygaasi anfaca uu u leeyahay maalinta aakhiro anfaca uu u leeyahay maalinta aakhiro ayuu u qiimeeya sidaas si lamid ah qur-aanka barashadiisa markii aan fiirino anfaca uu u leeyahay maalinta yowmi alaakhiro oo ah maalin qofka keligiis la xisaabinaayo walaal saaxiib dadkii oo dhan hooyo aabbo kulli ay maaragtay nin walbo tiisa ay haysato anfaca uu ku leeyahay markaan fiirin aad ayay u badan tahay xadiid waxaa jiro nebigu uu leeyahay qofka saaxiib ka dhigta qur-aanka ee la saaxiibo qofkaasi maalintii yoomil aakhiro wuu u imaanayaa asagoo daalan oo rafaadsan markuu u yimaadana wuxuu dhihi doonaa mii taqaanaa qofkaan ah markaas ayuu dhihi doonaa yaa tahay adiga markaasuu leeyahay waxaan nahay qofkii aad akhrinaysay ee aad ma aragtay adigoo rafaadsan ooman aad ku oomi jirtay ee aad akhrin jirtay ayaan nahay maanta ayaan rabaa inaan ku shafeeco qaado qofkaasi marka markii uu helo saaxiibkiisa saxda ahaa ee dunyadu uu ku samaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu abaalmarin doonaa asaga keliya lama abaalmarinaye waxaa sidoo kale la abaalmarin doonaa waalidiintiisa oo ilaahay wuxuu u gelin doonaa taaj ayuu u gelin doonaa iyagoo isweydiin doono taajkan iyo xaaladan lagu jiro ee la taagan yahay halkay ayuu idinkaga yimaaday markaas ayay maaragtay ayay dareemi doonaan inuu yahay ilmihii iyaga ay dhaleen wixii ay bareen dadaalkii iyagana ay sii sameeyeen ay la sii akristeen ee akriska ay ku dadaaleen arrintaasi inay maanta ee waalmarinteeda inuu ilaahay waafajiyey ayay helayaan sidaas si lamid ah marka ee, macallimiinta ardaydii waalidiintii laftirkooda ee juhdigii dagaal ku bixinaayo kulligiin waxaa idin dhihi lahaa ee, waxaad samayseen wax wanaagsan oo la rabo mar walba in las- la joogteeyo Ee, wixii waano ah iyo wixii dardaaran ah intaba waa la wada bixiyey Ee, markaa usoo laabto madrasada ee, madrasada magaceedaba laga fahmaya magaceeda waxaa la yidhi madrasatu lcilmi waalcamal yacni magacaas markaa fiirisid waxaad dareemi doontaa inaad haysatidbo adduunyo iyo aakhiro wixii loo baahnay yacni cilmiga inaad baratid waa wax ku anfacaya adduunyo iyo aakhiro marka sidaas si lamid ah waxaan leeyahay in qur-aan la baro dad tiradooda intaas le-eg uu macallinku soo sheegay oo gaaraya boqol iyo saddex qofood maanta uu adduunyada ku tirsanaya inuu qur-aan baray waxa waaye wuxuu dhigtay een, dhaxal fiican oo aad maaragtay u wanaagsan ayuu reebtay guudahaan intaasi aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada raadiha isnaa oo aan toddobaadkan ugu hadlaynay munaasabad lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka intuu socday barnaamijka waxaa idin socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid kicinkiisa sidaa i nabadgelyo